magaalada kismaayo ayaa waxaa kusoo batay goobaha lagu barta maadiga waxayna ka qayb qaadanaysaa horumarada waxbarasho ee ka jira dowlad goboleedka jubbaland bulshada ku nool magaalada kismaayo ayaa waxay fahmeen muhiimadda ay leedahay waxbarashada iyadoo waalidiinta qaar ay carruurtooda geeyaan iskuullada sida bilaashka wax loogu barto dugsiga hoose dhexe ee horseed wuxuu ka mid yahay iskuullada ay ardayda sida bilaashka ay wax uga dhigtaan waxaana gacanta ku hayso wasaaradda waxbarashada dowlad goboleedka jubbaland maamul ku-xigeenka iskuulka horseed ee magaalada kismaayo aadan cabdinuur oo aan ku booqday iskuulka ayaa wuxuu idaacadda hawaamo uga warbixiyey sida ay tahay waxbarashada iskuulka iyo waxa ay ka beddeshay baahiyaha macalimiin la-aaneed ee ka jirta iskuulka macalimiintan cusub ay dhowaan keentay wasaaradda waxbarashada jubbaland oo gacan ka helaysa wasaaradda waxbarashada ee xukuumadda federaalk soomaaliya anigoo ah macalin aadan cabdinuur ah maamul ku-xigeenka iskuulka horseed primary secondary school waxbarashada horseed run ahaantii iskuulkan waxaa la asaasay waqti aad u dheer labada kun iyo shan iyo tobankii dhammaadkeeda galaaskii laga galaaska koowaada laga bilaabay ilaa hadda wuxuu marayaa galaaska form tree intaas waa garan kartaa juhdiga iyo waqtiga badan oo la geliyey iyo dadaalka la sameeyey run ahaantii waana iskuullada ay maamusho wasaaradda waxbarashada ee dowlad goboleedka jubbaland oo ay gacanta ku hayso wax walba shaqadiisa ah macalin haday noqoto facility kale haday noqoto wax walba iyadaa gacanta ku hayso run ahaantii waa iskuullada kismaayo kuwa ugu wanaagsan hadda iskuullada publica ku jira intaasna wuxuu ku imaaday juhdiga waalidiinta iyo wasaaradda waxbarashada iyo macalimiintii sidaa daraadeed waxaan rajaynaynaa intaas in ka dhan insha allah inuu gaaro hadduu ilaahayno maxaa inooga sheegi kartaa marxaladihii kala duwanaa oo markaasi soo maray iskuulka ee ku aadanaa dhinaca waxbarashada markii la bilaabay iskuulka iyo haddeerta oo labada kun labaatan iyo afarta lagu jiro run ahaantii faqri aad weyn ayaa u dhexeeyo waayo markii la bilaabayay waxaa lagu bilaabay shan macalin oo maamul ula socday haddeertan wuxuu marhayaa labaatan iyo afar macalin farqiga u dhexeeya waa garanaysaa galaasyada way kordheen macalimiinta sidoo kale way kordheen intaasna run ahaantii waxaa iska leh mudnaantaas allah subxaana watacaala kadib wasaaradda waxbarashada iyo mataqaanta wasaaradda waxbarashada ee dowlad goboleedka jubbaland iyadaa ku mahadsan run ahaantii juhdigaas iyo waqtigaa faraha badan macalimiintana haddeertana waa macalimiinta dowladda federaalka ay beegarayso juhdiga u dheer waqtiga u dhexeeya waad garanaysaa waqti aad u dheer iyo waxbarashadana way ka duwan tahay waxbarashada goor ay ahayd sababta eh waa garan kartaa galaaska koowaad ilaa iyo galaaskii uu marayo koob iyo tobnaad marka waa garan kartaa marka farqiga udhexeeya waa kaaga mahad celinayaa sida wanaagsan aad waqtigaaga noogu hortay macalimiinta cusub ay dhowaan wasaaradda waxbarashada jubbaland ee iskuullada qaar ay geysay maxay tahay waxyaabaha ay idinka xaqabtireen run ahaantii annagoo aad baahi ugu weyn dhanka macalimiinta na hayso ayaa run ahaantii aad bay ugu mahadsan yihiin wasaaradda waxbarashada dowlad goboleedka jubbaland iyo wasaaradda waxbarashada ee federaalka marka run ahaantii baahidii iyada ahayd baahi macalimo dhammaato laakiin run ahaantii gaab aad weyn bay noo qabteen oo banaanaa ay mataqaanta aan ka helnay macalin weli waa u baahannahay laakiin run ahaantii baahidii zaa'idkahayd hadda waan waan waan insha allah way way yaraatay taasna ku mahadsan yihiin macalimiinta lasoo kordhiyay iyo kuwa soo socdaana waxaan rajaynaya inta dhimin inay dhammaystiri doonaan aad iyo aadaana macalimiinta cusub hadda la keena u dambeeyey sanadka hadda ahaa lasoo shaqaaleeyay wax weyn bay qabteen isbedel ayaa ka muuqda dhanka waxbarashada dowla goboleedka jubbaland waa kaga mahad celinayaa sida wanaagsan aad waqtigaaga inoogu hortay ma jiraan wax caqabada ah oo aad kala kulanteen manhajka cusub run ahaantii horta manhajka hadda laga isticmaala soomaaliya guud ahaan waa manhaj laga fikiray dad qoor ay u fadhiisteen wuxuu leeyahay first edition iyo second edition daawacadii hore iyo daawacadii labaad daawacadii labaada wax walba lagu saxay daawacadii labaad hadda waxaan rajeynaya wax walba inta badneed boqolkiiba sagaashan iyo shan waa dhamaystiran yahay marka wax kale oo qaldan kuma jiro silbaska waa saxan yahay intaasna waxaa juhdigaas gelisay iyo iyo iyo iyo dhaqaalaha ku baxayba dowlad goboleedka jubbaland iyo wasaaradda waxbarashada federaalka marka